ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka daafuray shirka bandhiga teknolojiyadda beeraha soomaaliya bandhigan oo ay soo agaasiintay wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe iyo xubno ka socday wasaaradaha beeraha dowlad goboleedyada dalka maxamed cabdi xayir maare iyo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda soomaaliya ayaa ugu horeyn ka hadlay bandhiga waxaanu ku dadaalnay wasaarad ahaan inaanu marka ugu horeysa midayno aragtida dadka u adeegaya beeraleyda soomaaliyeed wasaaradda beeraha iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale sidii walaalkay xasan wasiirka xanaanada xoolaha dhirtaiyo daaqo halkan ka sheegay wasaaradaha productive sectorka ee ay kamid tahay wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda kalluumeysiga golayaal baan leenahay aanu had ya jeer kaga hadalno sidii aanu waxsoo saarka dalka iyo u siyaadin lahayn aanu kaga hadalno xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in dhowaan dalka imaan doonaan qubaro dhanka beeraha ah kuwaasi oo ay dowladda soomaaliya kala saxiixo doonto heshiisya lagu horumarinayo waxsoo saarka beeraha dalka
maalin dhaweed waxaan joogay ciraaq waxaan rajaynayaa bisha augost waxaa imaan doonaa ganacsato aada iyo aada runtii ugu waaweyn dalkaas oo iyo wasaarado ay hogaaminayso wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha iyo wasaarad iyo kalluumaysiga waxaynan u socdaan inay heshiisiyay inagala galaan oo ay inaga qaataan beeraheenna oo mooskii iyo cambihii iyo maxaanku dhahaa simsintii iyo inaga wax soo saarkeennii quruxda badan ee hadda halkaas iga muuqda ayay rabaan inay ay sidaad ogtihiin liin liinteenii limabeelada la odhan jiray iyo mooskeennu dee adduunka waxay ka yihiin magac aada u sarreeyay ku leeyihin si kastaba bandhiga tiknolojiyadda beeraha soomaaliya ee maanta ka furmay muqdisho ayaa kaari ka qaadanayo sar u qaadidda waxsoo saarka beeraha dalka